isdhexgalka dhalinyaradu waxa uu muhiim u yahay xasiloonida iyo nabadda bulshada magaalada dhuusumareeb ee caasimada galmudug ayaa horumar ka sameyneysa dhanka isdhexgalka dhalinyarada cabdikamaal cadceed waa ciyaaryahan ciyaara kubadda cagta waxaana uu aqoon u leeyahay arrimaha isdhexgalka dhalinyarada waxa uu sharaxaad ka bixinayaa farqiga u dhexeeya isdhexgalka dhalinyarada xilligan iyo xiliyadii hore dhalinyarada isdhexgalkeeda waqtigii hore waqtigan farqi weyn aa udhexeeya sababtoo ah dhalinyarada waagi hore goobo ay ku wada caweeyaan ama ay waqti ku wada qaataan ma ay heli jirin sababtoo ah dhalinyarada inta meelaha iskuullada kale iskugu yimaadaan ay kala tegi jireen laakiin hadda heer kubaddiyaa la wada dheelayaa dhallinyaradii qabiil ma kala lahan urur ma kala lahan waa dhalinyaro isku mida oo uniono isku xiran oo runtii la dhihi karo waa dad ka qalbi fiyo wax walba oo hadday noqon lahayd dhanka qabiilaadka iyo wax dhan ka fiyow dhalinyaro runtii u carbisan inay deegaankii hormariyaan qayb ka mida deegaankoodii kaalin ka qaataan adduunka aad aragta waxaa lagu tartamaa xoogga lagu tartama waa dhallinyarada dhallinyaradan maalintii waa kuwa macalimiina waa kuwa xoogsataa oo gacanta farsamada ka shaqeeya waa kuwa ka shaqeeya dhanka maskixiin oo macalimiina waa kuwa ardaya waa kuwa dhaqaatiir waa kuwa sameeyaala waa runtii waa dad kala duwan oo dhallinyaro ah oo ejka adiga la dhihi karo waa soddon iyo shan iyo wixii ka hooseeya ayaa meeshaan iskugu yimaaday oo runtii la dhihi karo dhallinyaradan maskaxdoodan waa fiyoodahay waxayna yihiin dhallinyaro kala duwan oo dhaqamo kala duwan oo shanta midda magaalada dhuusamareebeed ama dowlad goboleeda kale waxay ku duwan tahay waa magaalo ay soomaaliya ku dhan tahay kow iyo tobanka qabiil ee dhallinyarada la dhihi karo waa iskugu yimaadaan oo runtii kala duwaneen oo aanan kala socnayn ee mida ee isku fikira ee deegaanka ku wada nool
goobaha ay dhallinyaradu isugu yimaadaan habeenkii waa kuwo mashquul ah waxaana ay dhallinyaradu ciyaarayaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha sida kubadda cagta iyo ciyaaraha gacanta sida dibnadda laadhuga iyo turubka qaar ka mida dhallinyaradaasi oo aan kula kulannay goobaha ay ku caweynayaan ayaa waxa ay radio daardheer u sharaxayaan waxyaabaha ay dareemayaan
walaahi si fiican waaye dhalinyaro si fiican ay isku dhexgalaan si fiican ay isku wadaan wax dhibaataa kama jiro waayahay xilligan waa caweynaysaan sooma xilligan waa caweynaynaa waxaan joognaa meel laaya bagaax oo caasimada ugu shidan tahay dhalinyaro si fiican ay u imaadaan laadhuuga dibnadda kubadda meel kasta lagu dheelaa walaahi faqri weyn aa u dhexeeya waagii hore saan ma ahaa jirin waagii hore waxay ahayd iska xoogaa cidlo cidlo laakiin hadda way shidan tahay magaalada dhalinyaro badan waa soo gelayaan dadkii magaalada ka tageen hadda way kusoo laabanayaan maasha allah wallahi herka magaaladaniyo waa aad u wanaagsan ma fahanti haye ka magaalada caasimadan waxaa moodaa sidii hore inay kasii shidan taho noo sii camirmee haye meelaha qaar oo sida bagaaxoo kale markii laisugu imaado karo salaxyadoo kaleeto waxaa moodaa in oo dhallinyarada sidii hore waxbaa ka soreey magaaleyni isdhexgalkan horta runaantii waxaan dareemaa in oo xoogaa dhalinyarada farxad ay ku dareemayso haye oo xoogaa dhalinyarada oo balwada ay isaga ilaalinayso oo kaleeto meeshaan isku maahinayso ilaa dhuu ku dheelayso oo wax walba ay ku camirinayso wallaahi farqi aad iyo aad weyna u dhexeeyo sidii hore sidaa markaa fiiriso farqi aad weyna u dhexeeyo intaan dhalinyaraha meel isugu imaato wada joogto mala arki jirin oo wada bagaaxayso haddana waxaa la arkaa dhallinyaradii dhan caasimadda dhanba inaa salixii meeshaa isugu wada imaanayso oo ku wada mushaaxayso wallaahi anu waxaan xiiseeya dhanka kubadda xiiseeya banooniga markay iga qabatana meeshan la dhuugo layga ambadiyaba waa kaa cali cumar warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kusoo guryo noqotay magaalada isaga oo waxbarasho u aaday dalka uganda waxa uu tilmaamayaa in loo baahan yahay in la hormariyo isboortiga oo ah isdhexgalka dhallinyarada kaalin muhiimana qaadan kara magacaygu waa cali cumar warsame waxaa ka mid ahay dhallinyarada oo magaalada oo muddo ka maqnaa magaalka laakiin dib usoo laabto muddooyinkan dambe nin waxaa aaday waxbarasha waxuu aaday dalka dabadiisa in muddo uganda ku maqnaay marka dhawaana imid iyadoo waxaa soo laabtay wax walba isbedeleen oo sidii hore magaalka aa ku ogaayay wax walba iska bedeleen hadday noqoto isdhexgalka dhallinyarada adoo mar walba dadkii kale weji cusub oo dadkii ku baranayo oo ah inaa dhallinyaradii si dhallinyaranimo ah oo آه، hab qabiil ahayn iyo hab ahayn oo ku baranayo iyo meelo muhiim ah oo samaysameen oo dhallinyaradu ku wada kulmi karto oo waxaaba moodaaba inayba aysaba wax qabiil qabiil iyo waxaas haddii qof maanta ka hadlo inuu wax oo laga soo gudbayo ceeba inuu ka hadlay ay la mid tahay oo nin walba dabeecaddiisa iyo wixiisa kula soconay sidii qabiil iyo waxaas ay sii dhammaanayaan
isdhexgalka dhallinyarada magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha xoojiyey goobaha ay dhallinyaradu ku kulmaan oo ah kuwo si weyn loo soo kordhiyey iyo dhallinyarada oo hamuun buuxda u qabay arrimahaasi waxaana laga dareemayaa mashquul xooggan taasi oo dhallinyarada ka weecisay isticmaalka maandooriyaha iyo in dhallinyaradu ay qeyb ka qaataan falalka ku salaysan rabshadaha ee dhici kara mararka qaarkood